kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba kuna soo dhowaada shabakada wararka qurbajooga soomaalida ee soomaali diaspora news dot com sidoo kalena dhegeystayaal hama ogaanina inaad naga booqataan shabakada qurbajoog dot com dhegeystayaal muran siyaasadeed hareeyay golaha wakiilada ee somalilan iyo xaaladihii ugu dambeeyey ee jamhuuriyadda somalilan ayaan waxaanu ka wareysanay suldaanka guud ee beelweynta irir salamaale suldaan cabdikariin faarax oo ku sugan gobolka albeerta ee dalka canada suldaankuna iminka hadka ayuu si toosa ugu jiraa asalaamu calaykum suldaan kusoo dhawow qurbajoog com
calaykum asalaam aada baan idiin salaamaya waana dhowahay bahda qurbajoog dot comna aada iyo aad baan ugu mahad celinaya waad mahadsantihiin suldaan adiga aada la soo xidhiidheen suldaan aad baad u mahadsan tahay qudhaada ugu horeyn waxaan doonayay inaan wax kaa weydiiyo n sida aad u aragto n sidaad la socotaba n muran siyaasadeed ayaa hareeyay golaha wakiilada oo cirka isku shareeray n waxaan murankani iyo buuqani uu ka bilowday kadib kolkii guddoomiyaha ee golaha wakiilada somalilan cabdiraxmaan ciro oo islamarkaana ah guddoomiyaha xisbiga wadani uu iska bedel ku sameeyey xeer hoosaadyadii golahaasi qaar ka mid ah oo si toosa u saameeyey labadiisa guddoomiye ku-xigeen oo awoodahoodii hoos loo dhigay sidoo kalena codadka looga qaadi karo xilalkana qudhooda hoos loo dhigay halka ka guddoomiyahana kor loo qaaday sideed u arkaysay tilaabadaas oo buuqani uu sal u yahay runtii
runtii arrintaa iyada aad wax igu weydiisay dee aan ka jawaabo sidayn la wada soconaba arrintaa iyadaa baarlamaanku somalilan baa ka fadhiistay oo guddoomiyuhu uu u soo jeediyey inay cod u qaadaan waxaanay baarlamaanku uu ku mariyey arrintaa iyadaa markii codka hagdheeriga la weydiiyey boqolkiiba in ka badan baan filayaa toddobaatan ama majority-ga baarlamaanka isu raacay baan odhan karayaa laakiin waxa yaab leh in muddo ka yar hal toddobaad gudaheed islamarkiiba haddana arrintii laga keeno mooshin kale oo oo laleeyahay wixii maalintii dhawada aynu samaynay looma baahnayn waa in tusaale ahaan xildhibaanada qaar baa ku doodaya in guddoomiyahana konton iyo shan xildhibaan lagu rido labadiisii guddoomiyana ay hoostiisa fadhiistaan arrin aan u qaadan karno maaha marka runtii waa arrin aan odran karayo sida warbaahinta hadda baday ku jirta meel kalea wax laga soo buushgaraynaya ama gacanta xukuumadda ku jirta golaha baarlamaanka kolliba se waynu ogaan doonaa marka iyagu jaanis su-aalaan golaha baarlamaanku arrintaa ka fadhiisto oo dib uga munaashaqooda sida hadda loo ballansan yahay oo ay golaha kusoo noqdaan bal sida ay arrintaa u maareeyaan waxaan u rajaynayaa insha allahu tacaala de inay sida ugu wanaagsan oo dalka iyo dadkaba farxad gelin doonta inay arrinta isaga soo dhameeyaan sadi almaxshag odayaalaha oo kolleyba ummadda iyo dadkaba xishmad ku lehbaan hadda arrintaa gacanta ku hayo oo guurtidu ka mid tahay marka wax wanaagsan bayn insha allahu ka rajaynaynaa waa si wanaagsan suldaan cabdikariin sida lala socdo dabcan golaha baarlamaanka ama wakiilada somalilan waxaa xubnahoodu ay u kala qeybsan yihiin xisbiyada qaranka ee dalka ka jira labada xisbi ee wadani iyo kulmiye oo laba xisbiyo waaweyn oo somalilan ka jira ah ayaa moodaa in siyaasiyiinay haatan uun ay bilaabatay ku-hardankooda baarlamaanka somalilan qalalaasahanna arintaa ayuu salka ku hayaabay dadku u badinayaan mar haddii golaha guurtida muddadii uu dhisnaa oo shantii sano ee loo doortayna la dhaafay oo dib loogu cusbooneysiiyey laba sano oo iminka ku jiro haddii muddada intaa la eg ay kusoo shaqeynayeen wax la yidhaahdo shir guddoon oo guddoomiyaha iyo labada ku-xigeen ee awoodaha guddoominta shirka qaybsanayeen in iminka iska bedel lagu sameeyo xanaanka guddoon islamarkaana hoos loo dhigo codadka guddoomiye ku-xigeenada oo xisbiga kulmiye ka tirsan xilka looga tuuri karo halka tii guddoomiyahana kor loo qaadayo konton iyo laba laga dhigay miyaanu muran muran siyaasadeed oo xisaabtaa u dhexeeya oon haatan loo baahnayn aanu ahayn
koley horta sida aynu la wada soconnaba baarlamaanadan nidaamka dimuqraadiyadda ku shaqeeya oo wadamadan reer galbeedka ay u badan yihiinba had iyo jeer ale khilaafka siyaasiga waa ka jira iyagoo ku saleynayo xisbiyada iyo mabaadida ay kala aaminsan yihiin arrintaasa meesha taallaa waxay tahay mar walba golaha baarlamaanku dadka xildhibaanada ee madasha fadhiya waxa ay doonayaan caqliyan iyaga u soo baxa oo ay markaa danta qarankana ka dhex arkayaan oo aysi leeyihiin sidaana ay ku qurux badan tahay in wax loo maamulo waxaan jeclahay in lagu ixtiraamo oo cid kasta oo reer somalilandna ama xukuumadda ha noqoto ama dadka shacbiga ha noqotaba inay ku ixtiraamaan waa se la odran karaya haddii aan su-aashaada kusoo noqdo kolleyba way u eeg tahay arrintani arrin siyaasadeed ama hirdan siyaasadeed oo xusbiyada qaranku oo ucid iyo kulmiye iyo wadaniba ay ka mid yihiin in dee hadda un ay maadaama waktigii doorashada madaxtinimada dalka oo madaxweynuhu soo dhowdahay oo hadiyo jeeraalana halka ay ugu kululaanayso ciyaartu marka ay gaadhaa in ay soo dhowdahay marka waxaan filayaa de waa lasia lamitaynaya oo tartankii xusbiyada ama maxaafid ha noqdaan mucaarad ha noqdaan baa golaha dhexdiisana ka bilaabmay laakiin mar walba in si haddana xalaalaho sida maaragtaana waxa weeye codadka u kala bataan in wax lagu ansixiyo oo qolada laga badaya qolada kale ay ugu hambaliyeyso oo runtii waxa weye nidaam dimuqraadiyadeed oo wadaninima ku dheehan tahay oo aan laga tegaynin dee mas-uuliyadda lahayo shacbiyadii faraha badnaa ee codkooda lagu fadhiyo golaha wakiiladana aan la iloosanayn iyadoo arrimahaas o dhan lagu dabaqayo waxaa wanaagsan in nidaamka aadee loo maro
waa si wanaagsan dabcan taasi may dhicin suldaan xaaladun waxay cirkiis kusii shareertay kadib kolkii wasiirka madaxtooyada xirsi xaaji cali xasan oo markaa booqasho ku joogay dalka u k kulan jaaliyadu kula hadlay uu ka sheegay maahmaah iminka siyaasada gashay oo uu sheegay in dadka qaar caano sankay ka keeni doonaan kadib waxaa dhacday in golihii wakiilada uu buuq runtii aada u weyn in uu galay oo muushino ka dhana guddoomiyaha la keenay golaha xildhibaanadii qaar gacan isula tageen xaaladdu cirka isku shareertay maxaa ku jaban in sida xildhibaanada xisbiga kulmiye iyo taageerayaashooda ay sheegayaan in konton iyo toddoba xildhibaan ay mooshin xeer hoosaadka wax looga bedelayo in la keeno golaha maxaa dhibaato oo ku jiri kara mar haddii arrintaas ay sharciga waafaqsan tahay ciddii doonta dabadaba ha ka riixde
runtii waxa weeye anigu waxaan qabaa oo caqliga wanaagsanina ina tusinayaa xildhibaanada golaha baarlamaanka ee somalilan iyaga xaqu leh markay doonaan baanay xeraasaadka golaha baarlamaanka somalilan wax ka bedeli karaan guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisana waa bedeli karaan oo xildhibaan kale u garan karaan oo kursiga ay saari karaan iyagoo u madax banaan laakiin muddo hal toddobaada su-aasha qof kasta oo somalilan darays weydiinaya waxay tahay muddo hal toddobaada xildhibaanadii ogolaaday in ka badan konton iyo shan xildhibaan oo golaha maalintaas fadhiyey in guddoomiyaha baarlamaanka lagu rido halka afartan iyo afarna ay ogolaada in ku-xigeenadiisa lagu rido haddii loo baahdo waxay arrintaasi ka markhaati kacaysaa oo ay indhaha si wacan ugu dilaacinaysaa aartii iyo haddii ilaahay ka dhigayo hanjabaadii ahayd sanka caana si wacan looga keenaya wasiirka madaxtooyada in arrintaa iyadaa ay wax ka jireen oo wasiirku isku hadlayn badan qabay isku hadlaynta laftarkeedii baana runtii dadka reer somalilan ee wadaniyada iyo dalka iyo dadkaba jecel marka ay ka sheekaysanayaan hadda ama hadda ka munaashaqoonayaan ay waxa ugu horreysee lasoo horreysiinaya ay tahay inay tahay hantidii qaranka ee ummaddu wada lahayd in lagu xusdooriyo oo xuska lagaga qaaday xildhibaanada inta milyuumaad dollar waxa weeye sida loogu farraqo oo aynu ognahay wadankeenuna wadan de runtii sababla inuu yahay oo baarlamaanka mashaharkooda aanu ku filayn marxaladda iyo dadka ku xiriira iyo haddii ilaahay ka dhigayo reer walba reer dul saaran yahay oo aanay runti waxa weeyaan xaaladda la socono marka xildhibaanada reer somalilan golaha baarlamaanka somalilan iyagaa xaq ku leh markay doonaan bay bedeli karaan guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisaba waxaase dadka reer somalilanna ay ku qanci karaan dimuquraadiyad iyo nidaam siyaasi oo sharciga waafaqsanna ah golaha baarlamaanku waxa uu isagu doonayo ee aragtida golaha baarlamaanku ay tustaa in lagu ixtiraamo cid walbana ay ku ixtiraamto guddoomiyuhuna uu hoggaansamo oo guddoomiyaha baarlamaanka laftiisuna arrintaa iyadaa uu hoggaansamo xukuumad iyo shacbina lagu ixtiraamo waxa iyagu markaa gartaa waa si wanaagsan xilligii khudbadda ku baanayay gudoomiyaha wasiirka madaxtooyadu uu liverpool ku sugnaa waxyaabaha uu carabka ku dhuftay waxaa kamid ahaa in muddadii xukuumaddu jirtay ay marsadeen ilaa afartameeyo ma garanaysaa sharci oo golaha ay marsadeen iminkana midkan siduu hadalka udhigay sharcigan uu guddoomiyuhu la baxsaday inay ka daba tegi doonaan markaa dad badan oo xildheerayaal waxay isweydiinayaan in guddoomiyaha golaha wakiilada iyo xildhibaanada golaha wakiilada ay ahaayeen kuwa sababta u ah in xukuumadda somalilan ee uu axmed maxamed maxamuud siilaayo hogaamiyo inay harkaha goosato cidda sababta dhabta u leh inay iyaga tahay oo mas-uuliyaddaasi iyaga ay lahaayeen islamarkaana guddoomiyaha golaha wakiilada mudane cabdiraxmaan ciro uu wada shaqeyn dhow oo mararka qaar muuqatayba in xisbigiisa iyo goluhuba aanu la qabin inuu la lahaa xukuumadda iyo madaxtooyada iminkana iyagiya isku dhaceen isku dhacoodana inuu iminka buuqan sababay maxaa lagu oran karaa xukuumadduna way ku saxsan tahay guddoomiyaha ama golaha wakiiladuna way ay ku khaldan yihiin ama sideed u aragtaa wada shaqayntii hore ee dhex martay xaaladda halkan gaarsiisay iyo wada shaqayntii hore ee ka dhexayn jirtay shirgudoonka iyoiyo madaxtooyada
runtii waxa aana cidnaba ka qarsoonayn baarlamaanka somalilan sidii uu madaxweyne silaanya xilka u qabtay in doorka uu ku lahaa dalka doorka siyaasadeed dalka uu ku lahaa oo aad iyo aada u xadidnaa waxaa la dhihi karaa qolahu aada iyo aad buu u daciifay mucaaradadii badnayd iyo qayladii badnayd xilligii xukuumaddii riyaale marka arrini timaadaba ay golahu ka doodi jireen oo runtii waxa weeye golahu kala qaybsanaa waxaad mooreysaa inuu golahu si isugu dubadhacsanaa min shirgudoon ilaa hoos waxa weeye amase dadka qaarna waxaabay lahaayeenba golo baarlamaan waxa la yidhaha somalilan kama jira dadka reer somalilan ee shacabkaa ee weliba hadda qurbahan aanu joogno ku sugani hadallo noocaasa bay ku tiraabayeen marka arrintaasina runtii ma aha arrin may ahayn arrin loo baahnaa oo in hadda uun golahu soo miiraabo ama shirgudoonku uu soo miiraamo oo waktiyadii horena sidaa wasiirka madaxtooyadu uu sheegay afartan iyo shan nidaam oo ay iyagu soo diyaarsadeen oo ay dana ka lahaayeen oo sida hadalkiisa ka muuqataan dalka iyo dadka toona dan u ahayn maadaama uu dee sheegayo golihii shacabka shacabku soo doortay inay umarsiiyeen taa macnaheedu wuxuuna tusinayaa inay waxaan ummadan dan u ahayn ay u yeeleen marka waxaasoo dhan inay dhaceen runtii arrinaan loo baahnayn bay ahayd laakiin hadda in de laysdaba qabateeyo oo inkastoo aynu iska garan karno oo siyaasigu xilli uu dan leeyahay inuu seeftiisa dalka kala baxo laakiin bal at least in sidii hore ay soo dhaamaan oo ay saxada siyaasadda kusoo noqdaan oo xukuumaddii la xisaabtamaan anigu runtii waxaan leeyahay wax lasoo dhaweyn karayo ka shacbi ahaan dadka shacabka ee reer somalilan waa arrin aada usoo dhaweyn karaya waa si wanaagsan iyada haddii aan bal wax kaa weydiiyo suldaan cabdikariin faarax suldaanka guud ee beelweynta irir soomaale soo noqnoqoshada iyo hadalhaynta wasiirka madaxtooyada xirsi xaaji cali xasan runtii aad bay ugu fara badan tahay saaxadda siyaasadda somalilan ka warbaahin ahaan ka mucaarad ahaan markaad eegto hadallada soo yeeraya sideed u aragtaa in mid ka mid a golaha wasiirada hadalhaynta noocaasa magaciisa had iyo gooraale sidaa loo hadalhayo oo markaa uu uga dhex muuqdo siyaasad oo cabashaduna ay aada u badan tahay sideed u aragtaa wasiirka madaxtooyada iyo kusoo noqnoqoshadiisa warbaahinta iyo dhagaha dadkaba
kolley arrintaasi waa dabeeco iyo dhaqan ka jira dadkan afrikaanka ay iska leeyihiin waqtiyada qaar in qof dadka ka mid a uunu si gooniya isaga weynaado oo dadka intiisa kale si gooniya uga muuqdo isla markaana iyadoo aanay ummadu garanaynin waxa uu qabtay oo gaar ah ama dadka uu la dheryahay waxaana arrintaasi kolleyba si unbu arrimo dee waxa weeye la odhan karayo opportunity gaara buu cidka haystaaba la ysdhihi karayaa dadka se reer somaliland halka erey wasiir xirsi ay kulligood ba iska wada raacsan yihiin waxa weeye inaanu dalkan iyo dadkan dan u ahayn dadka qaar ba sibay u dhaliilayaan dhaliilkase waxay isugu soo wada ururaysaa kolleyba qof roonka halkan uu ka ciyaarayo ama tiamkan cabinetka madaxtooyada somalilan wasiir madaxweynaha somaliland uga jiro nin boosishinkaa si wacan uga ciyaari karayo inaanu ahayn dadka qaarna waxaaba leeyihin taladii madaxweynaha iyo nidaamkii o dhan isagii baa loo wareegay laakiin kolleyba arrintaas siday u jirto de ilaahay unbaa garan karay iyo dadka xogagaalku ee waddanka ku sugan waxay se habboonaan lahayd in kolleyba arrintaa iyadaa iyadoo laga duulay danta guuda qaranka dee madaxweynuhu isagu dadkii dalku soo doortay inuu dee iftiimiyo oo ummadda u caddeeya in arrintaa waxba ka jirin wasiirkuna uu ka mid yahay wasiirada kale uu soo magacaabay xilalka qaranka haya oo kale la mid yahay waxayse laakiin ina tusinaysaa in wasiir wasiirada ka mid uu si gooniyo uga beredhedheer yahay arrin taladii dalka oo dad gaari ay si gooniyo gacanta uga hayaan bay runtii ina tusinaysaa arrintaa iyada mana runtii wax wanaagsanna uma arko waa si wanaagsan iminka golihii waxa uu galay fasax toddobaada kadib kolkii ergo ka socota golaha guurtida ee somalilan ay arintii soo faragelisay oo xildhibaanadiina lagu qanciyey in toddobaad fasaxa ay galaan xaalkana ama xalinta murankan doodan taagan ee golaha ka taaganna in guurtidu ay xal ka gaari doonto ayaa iminka lagu kala maqan yahay sidee baad u aragtaa sida guurtidu ay xalkan usoo faragelisay markaa ay ku hakisay khilaafkii markaa ka jiray golaha wakiilada
runtii waxa ilaahay aada iyo aada loogu mahadiyo weeye alxamdulilahi rabbilcaalamiin golaha guurtida somalilan waxaa leeyahay waa waxa keliya ay la dheer tahay ummadda kale ee soomaalida ama luuqadan afka soomaaliga ku hadasha guud ahaanba shaqa aada iyo aada u wanaagsan bay inta ay jireenba soo hayeen tahay maanta qabteenna runtii mid la sugayo la wada doonayo shaqooyinkii horey qaban jireen ee looga bartay ummadaan u qaban jireen ka mida bay ahayd waxaase runtii xusud mudnayd sidii maanta xaalada oo aada u kacsan dalka oo dhan oo khalkhal ku jira dhinaca gaar ahaan golihii baarlamaanka iyo dareenkii shacabka oo aada u daga taagaya markii ay soo galeen guriga baarlamaanka oo markaa xaadir ku ahaa baarlamaanka guud ahaantiiba xubno ka socda golaha guurtida somalilan oo horkacayo xaaji cabdikariin oo ku magac dheer xaaji cabdiwaraabe in mar qura waanadoodii iyo murtidii iyo maaragtaanay hadaladii xigmada u badnaa ay halkaa ka jeediyeen odayaashu inay baarlamaanku adeeceen arrintaa laftirkeeda baarlamaanku aada iyo aad bay ugu mahadsan yihiin khudbadii xaajigu jeediyeen runtii mid aad iyo aada u qiilala bay ahayd oo taa dareenkii baarlamaanka bedeshay bay ahayd shacabkana farax gelisay aada iyo aad baanan ugu bogaadinayaa ama uga hambalyeynaya arrintaa iyadaa shaqadaa wanaagsan ee golaha guurtida somalilan qabteen gaar ahaan xaajiga waxaanu leenahay anigoo ku hadlaya afka shacbiga guud ahaanba somalilan ilaahay cimrigiisa ha dheereeyo ajar iyo xasanaadna ha ka siiyo xaajigu hadalkiisa sida caadada ahaydba wuxuu ku iftitaaxay ama ku furtay mahadnaqa ilaahay iyo in ilaahay loo noqdo aayad qur-aana maana ahayda suuratu barakutata faidaa sanacta fi suduuri daa'i rasuuli fain tanaasacta fi shay faruduu ila allahi wa rasuuli haddii aada wax isku qabataan ilaah iyo rasuulkiisa ula laabsan runtii waxaynu odhan karaynaa waano iyo khudbad waxay ahayd qirale oo taariikhda ku xusnaan doonta wakti dheer oo inagu soo aadan waxaana leenahay jasaaqillah xaajiga iyo odayaashii kale oo cabdiraxmaan oo cali faarax uu ka mid ahaaba
aada iyo aad ayaad umahadsantahay dhegeystayaal waxa uu ahaa suldaanka guud ee beelweynta irir samaale suldaan cabdikariin faarax oo ku sugan gobolka alberta ee dalka canada oo khadka telefoonka inoogu warramayay islamarkaana aanu wax ka weydiinaynay qalalaasihii dhowaanta hareeyay golaha wakiilada ee somalilan iyo ugu dambeyn xalkii laga gaaray ee qalalaasahaas iyo sida uu u arko dhegeystayaal intaan hawada dib ugu kulmi doono waa cabdulqaadir xuseen guuleed oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo